halkan waa xaafadda halisdan oo dadka soomaalidu ay aad u deggan yihiin maqaaxida safaari ayaan jecelahay in qaar ka mida dadka ku sugan aan su'aalo ka weydiiyo waxa ay u arkaan guushii donald trump ee dalka maraykanka axmed nuur oo loo yaqaana sayga ruushka waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii soomaaliya kuwoodii ugu caansanaa see u aragtay doorashada ka dhacday dalka maraykanka waxaan filayaa inaad taageeraysa hillary clinton guuldarada ku dhacday maxay kula tahay bismillaah waxaa horta jirta in ma aragtay maraykanka doorashada ka dhacday soomaaliya oo dhan mid caloolxumiyo naxdin u noqotay inay tahay sababtana waxay tahay yani maadaama yani ma aragtay maanta nin republicanka oo trump meesha uu ku guulaystay annagana aan filaynin in hillary clinton oo odageedii waagii horeeto badbaado uu ka suubiyey soomaaliya arrinteedii oo maaragtay uu ka soo saaray yacni republicankii dagaalkii ay ku qaadeen soomaaliya aada iyo aada midaan oga naxnay noqotay waxaana yani rajaynayna laakiin haddana sidoo kaleeto kolley ilaahay tiisa lagama quusto waxaa laga yaabaa trump ama republicanka annaga siyaasad ahaan sida aan u malaynayno inay cilmi ama waaye aragnimo miday ka qaateen inay tahay khaladkii waagaas ay galeen oo maanta yani isbeddel in uu ka yimaado yani ay noqdaan ma aragtay dad soomaaliya maanta hiil ama garab ama khaladkaas ay galeen maxaan dhihi lahaa miday wanaag ay ku bedelaan insha allahu tacaala inay noqon waayahay dadka soomaalida meel kastooy joogaan way hadal hayaan donald trump oo kale marka la eego ka sokow inuu guulaystay ma is leedahay isbeddel ayuu ku samayn doonaa siyaasadihiisa aad adkaa ama hadaladiisii aad adkaa ee ku wajahnaa dadka soomaalidu ay ka mid yihiin ee dalka maraykanka wallahi waxaan qabaa aniga ku sheega dadka soomaalida horta oo maraykanka jooga yani wax khala wax dhiba kasoo gaaraya ma jirto qofka haddiiba marba maraykan uu noqdo yani aniga dhibaato kasoo gaari kartaa hadda ma ay jirtaan qabtaa markaad fiirso populationka maraykanka ee soomaalida maraykanka ahna waa baddaas marka wa waxay la mid yihiin dadka madowga ah maxaan ilaha oo sidoo kaleeto meesha dad degan ah marka wax gaara oo waa kasoo gaarayaan aan leeyahay oo dhibaato ah inay jirta aniga maan qabo maxamed xuseen awliyo waxa uu ka mid yahay dadka soomaalida ee sida weyn looga yaqaano dalkan britain adoo soo koobaya guusha kale ee gabadha soomaaliyeed ee gaadhay ilhaan cumar see u aragta iyada wallaahi waxaan u arkaa wax uu ku ceebaysan yahay ninka maanta la doortay mar haddii ay gabadhaasoo kale soo baxday guulaadka aan aan minnesota soomaali oo dhan bay fan u tahay aad baa umahadsan tahay marka hore magacaaga walaal waa cabdirasaaq maxamuud afrax sayf dad badan oo soomaali ah waxaa laga yaabaa inay trump u arkaan qof cunsuri ah oo mararka qaarkood aflagaadooyin u geystay dadka soomaalida ama dadka muslimiinta ee dalkaas ama ummadaha kaleba ma is leedahay siyaasadiisa waxbuu ka bedeli doonaa mar haddii hadda uu guulaystay oo waxaa laga yaabaa in hadalladaas faraha badan ay qayb ka ahayd uun ololihiisa ku saabsan inuu guulaysto waa wax dhici kara siday tahay because qofka mar hadduu madaxweyne naqna advisor ama dad wuxuu lahaanayaa la taliye laakiin waxaa mar kasta cad hadallada aan mudnayn uu markaa ku oran jiray uu dhahayo kaleeto minnesoto waxay la ciiraysaa qaxooti tiro badan oo markaa waxay u baahan taha qaxootiga americana sida aan wada ognahay waa la wada yimid qofba qof unbuu ka horreeyey marka soomaalidana waxay ka mid yihiin dadkii markaa tegey hadduu markaa siga waa nin hooyadiisa scottish tahay hadduu asiga markaa tegey dee way ka dambeeyeen keliya maahane ma aha dhul uu asiga leeyahay magaaladaas ingiriisna ma aha jarmalna maaha talyaanina maaha waa america americana united waaye qof walbana america wuu tegey